bismillaahi raxmaan raxiim salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhegeystayaal saaxiibyaal meel baad joogtaan iyo sida maqalka iyagu idiin soo gaaray halkan waa rediyoga isnaa ee muqadiso ay tahay sideetan toddoba dhibic toddoba f m megahartis waxa aad kusoo dhawaataan barnaamijka dhalinyarada oo aad dhegeysataan toddobaadkiiba marxilidani oo kale toddobaadkani barnaamijka anigoo cabdifataax axmed ah ayaa saaxiib yaal dhegeystayaal idinla socodsiin doona ee kusoo durgala socodka iyo la jaanqaadka barnaamijka dhalinyarada hagaag barnaamijka dhalinyarada maalinimada salaasaha ah xiliyadani oo kale ayaad dhegeysataan toddobaadkanina saaxiib yaal waxaynu diirada ku saari doonaa xirfadda timijarista iyo sida ay muhiim ugu tahay dhalinyarada soomaaliyeed barnaamijka waxaa martigu ah qeyb ka mid ah dhalinyarada xirfadleyda ah ee yaqaana jarista timaha noocyadooda kala duwan qaar ka mid ah aqoon-yahanada magaaladan ku nool oo ka hadlaya ahamiyadda ay leedahay in la taageero dhalinyarada barata xirfadda timijarista iyo sidoo kale qaar ka mid ah dhalinyarada magaaladan oo iyaguna qudhooda ka hadlayo sida ay u isticmaalaan goobaha timijarista oo ay timuhu ay ku jirtaan ayaad dhegeystayaal saaxib yaal ku dhegeysan doontaan barnaamijka dhalinyarada ee toddobaadkani balse faahfaahinta barnaamijkeena intaynu gudagelin qadar yar oo adeega bulshada ah
soomaaliya waxaa dhibaato ba-an ku haya saameynta isbeddelka cimilada sanad walba waxaan aragnaa abaaro qaybo ka mid ah soomaaliya ka dhaca daadad iyo fatahaado saameeya dad badan oo ku sugan gobollada qaar heer kulka cimilada oo sii kordhaya iyo dhibaatooyin kale oo badan haddaba si wax looga qabto dhibaatooyinka waa in bulsho ahaan aan la shaqeynaa dowladda federaalk ah ee soomaaliya dowlad goboleedyada iyo hay-adaha ka shaqeynaya wax ka qabashada arrimaha deegaanka joojinta xaalufinta dhirta isticmaalka bacaha iyo caagadaha iyo wax walba oo wasaqayn kara hawada muwaadin u istaag wax ka qabashada saameynta aan wanaagsanayn ee arrimaha deegaanka
aynu qadarkaasi yar adeega bulshada saaxiib yaal halkaasi kaga nimaadno barnaamijka dhalinyarada toddobaadkani sidaad horodhacba aad ku maqasheen waxaan intiisa badan diiradda ku saaraynaa sidee dhalinyarada soomaaliyeed ee reerjoar ah ay uga faa'iideystaan xirfadda jarista timaha amaba timo jaraha magaaladan waxaa ku yaala xarumo badan oo timaha lagu jaro kuwaasi oo ay shaqo abuur ka dhigtaan dhalinyarada magaaladan ku nool isla markaasina ay ka shaqaystaan nolol maalmeedkooda qaar badan oo dhalinyarada ka mid ah ayaa guryahooda ka maareeya jaridda timaha oo qiimo kala duwan ay ugu jiraan hadba sidaa jarista ay tahayna ay ku xiran tahay qaadida lacagaha timo jarista ugu horeyn intaynu qeybaha kale dhalinyarada barnaamijka martida ah inoogu ah aynanu u gudagelin warbixin kooban oo ka hadlaysa siduu u shaqeeyaa timo jarahu waxaa jirta maalin oo haday u badato saddex ruux afar ruux tina u jiraysid dadka badanaan misla wada helaan in tin lagu jaro dad waxaa jiro oo xaafadaha iskayga jarto oo saaxiibadood u jaraan oo shan laiskin iskaaga jarto maalintii haddii u badato shan ilaa iyo lix oo doolar waa la helaa kirada oo kursiga iyo misaanil ka qaada jarista timuhu waa xirfad ballaaran oo ay noloshoodu ay ka maareeyaan dhalinyaro badan oo soomaaliyeed iyo kuwa caalamka ku nool timijarahu waxaa loo yaqaanaa xirfadlaha timijaraha waxa ayna kaabtaa nolosha dhalinyarada waxaana sidoo kale looga baxaa xaaladaha shaqayari ee ka jira deegaan weliba haddaynu kusoo laabano gudaha magaalada tani jowar waxaa laga hirgeliyey goobo timaha lagu jaro islamarkaana dhalinyaradu ay ku qurux bilinaadaan xasan cabdicali oo ka mid ah dhalinyarada ku nool magaaladan jowar waxa uu bartay xirfadaha noocyaha kala duwan ee jaridda timaha waxa uuna ka shaqeeyaa mid ka mid ah goobaha timajarayaasha ah ama waxa soomaalidu ay dhahdo baalbiyeeri oo uu timaha ugu jaro dhalinyarada iyo cod kasta oo u baahan in timuhu ay iska daadiso xasan waxa uu noloshiisa ka maareeyaa jarista timaha isaga oo bixiya saddex doolar oo kirida goobta uu ku shaqeeya maalintiiba ah xasan cabdicali waxaan ku noolahay degmada jowhar waxaan ka shaqaystaa xirfadda loo yaqaano tumajare waxaan tumajaraha kusoo biiray labada kun iyo toban iyo toddobadii ilaa iyo haddana ka shaqeeyaa nashaqadeeya xasan oo aad timajaraha noocyada jirtaan wallaahi naqshad walbo oo yacni oo dalka gudihiisa ka jirta waa jiraa bambali waa jiraa jarmucs waa soo baxda lalahaay oo dhalinyarada u yaqaanaan jab waa jiraa wax walbo oo qofka uu rabo oo kursiis markuu fadhiisanayo uu rabo waa jiraa lacagaha oo timjaraha noo noo sharax qaabkee intay leegyihiin lacagaha dadka qaadaan wallaahi horta meesha tinta lagu jaraayo badanaan kiriyan ugu jirnaa Een, waxaa jirta maalin oo wadii u badato saddex ruux afar ruux tina u jiraysa dadka badanaan isla wada helaan in tin lagu jaro Een, dad waxaa jira oo xaafadaha iskaga jirto oo saaxiibadood u jaraan oo shan la iska iskaaga jirto maalintii haddii u badato shan ilaa iyo lix oo doolar waa waa la helaa kirada oo kursiga imisaan la qaadaa wallaahi tirada kursiga badanaan waxaana laga qaadaa saddex doolar Ay, marka saddex doolar marka laga jaro lacagaha aad shaqaysaan een, familkii iyo reerkii iyo gurigii iyo maku filantahay wallaahi maku maku filin marka qaar waxaa arkaysaa ninka kelidu oo aad dhehaysaa een, saddexda maanta ay ulahaane beri iska dhiiba adigoo oo ka fikiraya dhanka familiga dhanka familiga ka fikiraysaa een, waxaa jirto maalin masbuuxii markaa imaaysid oo ayuu igu kala kiciyay saddex doolar ama axmed cabdulqaadir asaguna waxa uu ka mid yahay dadka timaha ku jirta timijaraha iyo guud ahaanba timijarayaasha ee magaaladan ku- waxa uu ka sheekeynayaa qaab macaamilkiisa timijaraha sida dhallinyaradu u qaabilaan iyo lacagaha uu bixiyo waxa ku dhaliyey in timijarahani uu timaha ku jirto iyo sidoo kale heerarka timijarayaasha magaalada iyo baahida loo qabo in la helo timijaro casri ah wallaahi muddo baa ka jarno meeshaan waxawaaye macaamilaan u ahay Ee, waxawaaye maalmaha dambene baalbiiriyaasha magaalada aad bay usoo bateen dhalinyaradana ee, fursado shaqo ee dhalinyarta baagamuudada ay ka helayaan Ee, shaqooyinkani wuu badan yahaan qof kasta noloshiisa u qabato si dhalinyaranimadiisa inuu isku maareeyo oo ay is leedahay balbiiriyaal kale oo kuwanka casrisan magaalada u baahan tahay oo wallaahi haddartaan stable step waaye annaga haddartaan eh, meeshaa joogno eh, kuwo qurxanna way ku jiraan oo baalbiyeeri oo xaay ah waa iska jiraan Eh, kuwo kaleento oo s- oo saanka sii tayarsan inay imaadaanna waa rajeynaynaa waayahay dhallinyarada balbiyeeriga ka shaqeyso ma is leedahay shaqo abuur wanaagsan ay u tahay noloshooda ay ku kaabi karaan
haa ayaga hadda dhalinyaro ahaan markaa aad fiiriso eh, noloshooda wax ay ka qasan tahay malahan ma ku cawanayaan dad hayda ayaga dhalinyaro isbixiyo waaye marka waxaa leeyahay qof walba oo dhalinyaro ah eh, ha ka faa'iideysto eh, waqtiga inta yar oo haysto oo dhalinyaronimada ah marka eh, shaqo la-aan waaye shaqo la-aan waaye meel kasta haddaa la fadhiisi dhibkeeda ay leedahay dadka magaalada waxay xiiseeyaan een, waxyaabaha caasimadda muqdisho laga keeno haddii baalbiyeeri kuwa muqdisho ku yaalo u qaab ay kala sameeyo maxaa is leedahay dhallinyarada way way xiiseyn doonaan mise Ee, dhalinyarada oo haddii baalbiiriyaasha oo sidii muqdisho oo kaleento ee, inta la imaadaan waa ayagana ee, ii sheeg waa wax cusub ay sii hirgeliyeen ee, dad tayeesan oo bulshada haddana ay kusoo ziyaadee noqonaysaa marka mar walba waxaa leeyahay dhalinyarada shaqala shaqaystaa leeyahay marka loo fiiriyo xirfadda timijaristu waxay aada ugu muhiimsan tahay xirfado badan oo ay dhallinyaradu ay sameeyaan warbixintaasi kooban aan kaga hadlaynay sida uu u shaqeeya timijaruhu islamarkaana ay ka hadlayeen qaar ka mid ah dhalinyarada ku shaqaysata xirfadda jarista timaha halkaas ha inoo joogto dhanka kale qaar ka mid ah dhalinyarada magaaladan jowhar isuguna jira kuwa aqoon-yahana ah iyo qaar ka shaqeeya goobaha xirfadaha lagu barto ayaa soo dhoweeyey xirfadda timijarista iyo sida ay kaga faa'iideystaan dhalinyarada ku nool magaalada tani jowhar dhalinyaro aan horeysiga soo qaadno ay ka mid yihiin kuwa ka shaqeeya timijarista xirfadda dhalinyarada timijarista xirfadaha ku shaqeeya fikir ahaan maxaa ka aaminsanta wallaahi een- een dhalinyarada timijarista ka shaqeeya waa waa khibrad waaye laakiin ay- inkastoo aan ognahay tinta halista ay leedahay iyada naftirkeeda aan ognahay haddana ayaga naftirkooda waxaan leeyahay xirfad oo noloshooda ay ku hormari karaan waa ilaahay nin walba xifradu ku ku manaystay marka alxamdulilah xifradu ilaahay ku manaystay waa taas laakiin ayagana inay ka fikiraan halista kaga imaan karta ileen tin waa la yaqaanaa waxa ay ka kooban tahay kuna dadaalaan marka ay tinta jaraan een meelaha aan bini aadamka uusan ka dhabayn ama xayawaanka uusan ka dhabayn in ay geeyaan waxaad arkaysaa timijarada qaarkood iyadoo tintii shal lagu jaray ay wada dhex taallo marka taas nadaafad ahaanna deegaankana uma fiicno dadka soomaaliyeedna uma fiicno ninka saacadaas oo kursiga ku fadhiisanaya tinta loo jarhayana uma wanaagsana iyadoo kursiga wada tin uu yahay uma wanaagsana marka si horumar loo gaaro ayaga naftirkooda xifradu ilaah ku manaysta ay tahay in haddayna ay ka bilaa ay deegaanka wasaqoogiisa ay ilaaliyaan ayaga naftirkoodana waa arrin aad iyo aad u muhiimsan maadaama uu ilaahay xirfadooda ka dhigay xirfad ahaan marka waxaa jiro in hay-ado magaalada ka howlgalo oo caawiya dadka barta xirfadaha gacanta sida dhartoliska harqaanka iyo wixii lamid ah balse weli ma dhicin in la dhiirgeliyo oo loo dhiso xarumo amaba agab la siiyo kuwa timjirista arrinkaasi ka waran maxaad ku bidhaamin lahayd waxaan ognahay sax waaye waa waxaa jirto hay-ad oo ka shaqeyso hay-adaha ka shaqeeya tifidka farsamooyinka gacanta ka shaqeeya tifidaa lagu magacaabaa farsamooyinka gacanta ay ka shaqeeyaan inta badan waxay diiradda saaraan maxaanku yidhahdaa arkaantulista iyo cilaanka iyo teknolojiyada casriga ah iyo sida lagu horumari lahaa weli ma arkin aniga hadda iyo ad hay-ad ka shaqeynaysa arrimaha timajarista ka shaqeynaysa weli ma arkin laakiin waxaan ugu baaqayaa hay-adaha qaarkood inayna dhallinyaradaas ayaga naftirkooda ay fursad siiyaan ayna ku tixgeliyaan xirfadada ay leeyihiin markaasi oo oo ay u barteen oo nafsa oo ilaahay u baray oo nafsadoodana ay ku horumarinayaan ama dee guryahooda iyo dadkoodaba ay ku horumarinayaan inay jaanis u siiyaan oy u raadiyaan xirfado noocaas ama xirfado kale oo ka duwan timajarista ay u ama loo casri ayaga naftirkooda is ilaaha ku manaasta loo casriyeyo xarumo fiican oo wanaagsan oo ayaga oo aysan ka fikiraynin ijaarkooda ama kursigii markaas ijaarkiisa aysan ka fikiraynin oo ilaahay ama korontadooda ama caafimaad ahaantooda timajarista naftirkooda caafimaad ahaantooda loo tababaro marka inay ay jaanisiyadaas ay kaga ay ka kaabaan ama ay ka garab istaagaan waa rajeynayna hadduu ilaahad insha allah hay-adaha ka shaqeeya arrimaha horumarinta biniaadanimada boqolkiiba afartan waxay ka shaqeeyaan xarqaamanka marka waxaan rajeynaynaa nin walba shaqada oo wuxuu barta xirfadiis inuu ku shaqaysto maya si loo dhiirigeliya xirfadahaas aa sheegtay dhalinyarada ay barteen maxaa ugu baaqa lahayd hay-adaha dhalinyarada dhiirigeliya ee ka caawiya maalgelinta hay-adaha waxaa ugu baaqi lahay sida ugu dhaqsiyaha badan in dhalinyarta ay fiiriyaan ee dhalinyarta iskugu keenaan treenin u qabtaan maxaa u baahantiin inay wareystaan bulshada la kulmaan inkastoo maamulka intay la kulmi lahayn waxaan dhihi lahaa waa maamulka mar koryoos waa loo baahanya in lala kulmo baahida degmada laga wareysto laakiin muhiimad inay saaraan dhalinyarta la fadhiistaan oo waxaa jira ururo bulsho dhalinyaro ururo dhalinyaraha jiraan ururo haweenaha jiraan in lala fadhiisto loo dhaa maxaa u baahantiin maxaa xirfad eh maxaana igula taageeri karaa hay-adaha waxaan kula talin lahaa inay dhalinyarada la fadhiistaan ee la sheekaystaan maxaa u baahan tihiin kadibna ee fan ee siiyaan dhalinyarada qudhooda maxaa ugu baaqi lahayd maadaama ay hay-adaha ka shaqeeyaan iyo wasaaradaha si shaqooyin gaar a iyaga leeyin u abuurtaan dhalinyarada waxaa ugu tilmaama shaqo walba loo dhiibo in si daacadnimo ah ay ugu shaqeeyaan hay-adda ahaato mid shaqsi as oo leeyahay ahaato mid n g o oo leeyahay mid as oo abuurta ahaato dhalinyarta waxaan kugu baaqila intay guryaha jiifa lahayeen ha soo baxaan at least magaalada ha imaadaan shaqo volunteer ha ka shaqeeyaan hay-adda hataa volunteer ha ugu shaqeeyaan wasaaradda ha ugu shaqeeyaan iskiis wax ugu shaqeeyaan marka intuu guriga jiifi lahaa waxaa u fiican experience in oo wax oo siyaadsado oo magaalada galgalo horumar nafsadiis oo horumaray laakiin shaqa mataal magaalada hadoo dhan iska fadhiis wax ma usoo kordhayso marka inuu volunteer ku shaqeeyo guriga kasoo kaco magaalka ha soo galo wax badan ha isku sifiyo meelo badan ha geysto iskuday badan ha sameeyaan saasaan kula talina dhalinyarada waayo anas ugu dambeyn xirfada ayaa jiro la sameeyo horta faa'iidooyinka ay xirfadaha leeyihiin waxba ka taqaana
faa'iidooyinka xirfaha ay leeyihin wax waa ka aqaanaa marka tusaalahaan xirfadda timajaraha maxay faa'iido u leedahay wallaahi xirfadda timajara waxay faa'iido leedahay qofka oo xagga tuulada waa zaa'id ay u anficeybo waayo beeraha mar qaar mar oo la shaqeynaya jirta iyo mar aan la shaqeynayna markii aan la shaqeynaynoo kale qofkii timajarahaas bartay waxay anfici xirfadaas dhalinyarada marka maxaa ugu baaqi lahayd si ay xirfadda timajaraha ay u bartaan
waxaa ugu baaqi lahay horta xirfadda oo timajaraha to mid oo zaid oo fudud ma aha qofku waxaa u baahan yahay inuu la imaado maskax iyo deganaan inuu la imaado ama ama ficil inuu la imaado ebeelba waa sameyno anagana waa sameynaa inuu dhawo haddana dhalada qaar badana waa aweeda ka saayin waa ku shaqaystaan waxaan leeyahay dalaalkiin hor usii wada waayahay haddii la hirgeliyo xarumo oo timajaro oo casri ah oo hay-ada ay sameeyaan oo la dhalinyarada ku shaqaysta taas faa'iida caan kale ayay leedahay wallaahi faa'iida ceen oo waxay leedahay zaa'id u weyn waayo qofkii kasaaya asoo diyaarinaya dhahay anaa kasaa qofkii kaleo kasaynan waxaa isleeyahay heblo waa kasaa meeshaa la geeyey ana maxaa u bari waaye ama waalid ama waalidkaa dhahay heblo heblo meeshaas tegi ada maxaa u tagi waaysa oo u bari waaysa hadda kadib waxaa laga yaabaa in uu barto ugu dambeyn dhalinyarada aan aqoonta lahayn oo dugsiga iyo waxbarashada baranin maxaa ugu baaqi lahayd si xirfadan xirfadaha gacanta laga sameeyo si ay u bartaan horta waxbarashada sideeda maaha ama xirfad qof wax barnaaya maaha in xirfad micnaha sideedaba maaha inuu yahay qof wax bartay xirfad dhowr nuucay u kala baxdaa xirfad waxaa jirta oo tacabka beeraha oo kale inta waa jirto xirfad waxaa jirto timijdaraasaa jirto xirfad waxaa jirta xataa kubadda cayaarta oo kubaddaa jirto xirfad oo waxaa jirta oo sida kalluunka lasoo qaadanaya jirto xirfadaasoo badan oo guwaawina ninka duu u wax barnayna xataa waa inuu bartaa xirfadaas
ugu dambeyn dhalinyarada maxaa ugu baaqileed si xirfado gaar ah oo ayaga leeyihiin u bartaan oo ay ugu shaqaystaan Ee, dhalinyarada horta waxaa dhihi lahaa ee, kolley iskuul oo oo xirfado dheeraad ah inaad barataan oo dhanka caafimaadka ah oo iskuullada gobolka ku yaalo mase ha noqoto ee, ee, m c h xataa ha noqoto kolley m c h fiican iyadoo gobolkan ku oolin laakiin waxa waaye adiga wax hadda aad soo baratay oo kusii shaqayso waxa waaye wax baa kuusii faa'iidaya dad xirfadeysanne waa la helayaa oo meelo kaleenta ka imaaday oo maanta master ah oo qaarkood hindi iyo meelahaas ka imaada iska jiro marka dadkaas haddaa la shaqeyso tababar fiican baa qaadataa leeyahay marka haddaa aad wax soo barato ee, xirfad kale sii siyaadi oo caafimaadka kusii dhex jur si oo wax aqoon leh adigana aa kuu siyaadaa dhalinyarada dhihi lahay marka ee, kaalin weynna ha ka qaataan dhanka caafimaadkana sheyga ugu muhiimsan waaye ee, bila'aadanka Ee, number one oo noogu jira caafimaadka waaye marka waxaa dhihi lahay ee, dhalinyaro waxaa waaye guuleysta
xirfada gacanta ayaa kaalin ballaaran ka qaadata inuu maareeyo noloshiisa cid kasta oo barata sidoo kale xirfadaha gacanta laga qabto ayaa waxa ay kaalin buuxda ay ka galaan nolosha dadka aadanaha ah iyada oo shaqada ugu badan ee laga qabto geyigaba ay tahay xirfad gacaneedka barnaamijka aad dhegeysanayseen dhegeystayaal saaxiibyaal waxa uu ahaa barnaamijka dhalinyarada wuxuu idinkaga imaanayay rediyoga isnaa ee muujadiisu ay tahay siddeetan iyo toddoba dhibic toddoba f m megahartis barnaamijka da haddeenu isxasuusino toddobaadkani saaxiib yaal waxaynu diradda ku saaraynay sida ay muhiim u tahay barashada xirfadda gacanta waxaana si gaar ah barnaamijka toddobaadkan aan kaga hadlaynay xirfadda jarista timaha iyo sida ay muhiim ugu tahay in ay bartaan dhalinyarada intaynu ku kulmi doonno barnaamijka mid lacana cidda uu barnaamijkeena dhalinyarada iyo guud ahaanba barnaamijyada raadiyaha aynu kasii baahina ay seegto waxay dib kaga daalacan kartaa mareegyada baraha bulshada aynu ku leenahay ee facebook iyo youtube qeybaha kala duwan ee barnaamijyadeenana aad si toos ah kaga heli kartaan ilaa ma aynu gaarno toddobaadka xiga barnaamijka caynkani oo kale ah saaxiib yaal isma dhaafno salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu